SBS Radio
waa mahadsan tahay axmed sanadkii lasoo dhaafay iyo bilowgii sanadkanba baarlamaanka australia waxaa ka socotay arrin ah in xildhibaano badan lagu ogaaday inay haystaan dhalashooyin dal kale taasoo kasoo horjeeda qodob ka mida qodobada dastuurka ee dalkan australia markii la ogaaday inuu qofku dhalasho kala haystana waxaa lagu khasbayay qaarkood oo iyagu iskood isu casilay qaarna waxay aadeen maxkamadda sare oo markaasi ogaatay in dhalasho kale ay leeyihiin waxaa dhacda marka haddii qofku aqalka hoose baarlamaanka uu ka tirsan yahay kursi baa laga soo doortay qofku marka uu iscasilo waxaa dhacda in doorashada dib loogu noqdo waxaa loo bixiya by election haddiise uu senator yahay oo senatarka uu iscasilo xisbiga uu ka tirsan yahay unbaa qof ku bedelay doorasho looma gaara looma qabta senatarada marka shantan kursi ee hadda banaanaatay doorashadooda la qabtay sabtidii lasoo dhaafay oo loo bixiyay super saturday waxay daba socotaa xildhibaano lagu ogaa inay dhalasho labaad haysteen oo iska casilay oo waxaa muhiima in la sheego intooda badan haddana dib markaasi ugu tartamayay isla kursiga hore looga soo doortay markay dukumentiyo keenaan inay si buuxda uga tanaasuleen dhalashadii dalkii kale ee aan australia ahayn marka super saturday baa loo bixiyey shan kursi ayaa lagu tartamayey mid ku yaalla queensland mid tasmania ah mid south australia iyo labo west australia ah
shanta kursi haddaba ee baratanku haddaba ka socdaee loo galay isku culays maynan ahayn maxay ku kala duwanaayeen xasan waxay ku kala duwan yihiin caadiyan kuraasta waddankan ee lagu tartamo qaarna waxaa loo yaqaanaa kuraasta marginal seatska oo loola jeedo waa kuraas la kala qaadqaato mar walba laysku dhow yahay oo tirada lagu kala guuleysto aada loo isugu dhow yahay oo laga yaabo doorashadan inay laybor ku qaataan tan kale ku xigta inay liberaal ku qaataan ama sida dhinaca dhanka kaleba ay noqoto kuraasna waa kuraas safe seats loo yaqaano oo ama liberaalku ha lahaado ama layborku ha lahaado badanaa tartan weyn uusan ka dhicin oo mararka qaarkood si lama filaana way dhici karta in looga guuleysto qolada iskale iyagu laakiin inta badan safe seats baa la dhahaa marka kuraastan hadda shantaa laba ka mida oo ku yaala west australia waa free mantle iyo perth waxay ahayn safe seats oo layborku leeyahay marka culays badan iyaga lama saarayn waxay safe u ahaayeen layborka si aada oo ay sababtay xataa xisbiga liberaalku inuusan xataa musharax geysan marka kuwa ugu waaweyn ee la eegayay waxay ahaayeen kuraasta longman oo queensland iyo braden oo tasmania ah iyo mayo oo south australia ah
haddaba natiijada ka soo baxday kuraastaasi saa u kala duwan ma ahayd mid la filayay lama filayn runtii warbaahintu hadda markii natiijada la ogaaday aad bay laftigooda isu dhaliileen oo ay dhaheen wixii aanu qoraynay iyo wixi aanu sheegaynay iyo wixi aanu saadaalinaynay inta badan ma ay soo bixin gaar ahaan labada kursi ee queensland iyo braden waxaa layslahaa labadooda haddaysanba dhicin mid ka mid ah waxaa la filayay in dowladdu ay la wareegto xisbiga leyborka xisbiga liberaalka aan dhehe uu la wareego taasna waxay cadaadis aad iyo aad u weyn saari lahayd hogaamiyaha xisbiga leyborka bill shorton oo xataa doorashadan mar lagu magacaabay kill bill oo macnaheedu yahay haddii doorashadan looga adkaan lahaa longman iyo braden xisbiga leyborka waxay u badnaan lahayd in markaasi jagada ee hogaamiyaha xisbiga leyborka ay khatar gasho oo rag ay ku qabsadaan oo meeshaba laga tuuro marka sidii la filaya may noqon leyborkii ayaa labadaas kursi ku guuleystay weliba si waxay ugu guuleysteen aadoo waafi ah oo wanaagsan oo tiro badan markaasi ay heleen tii ka badan sanadihii hore ay heleen kursiga kale ee isaguna mayo oo south australia ku yaala leyborku kuma tartamayn waxaa ku tartamaya xisbiga liberaalka iyo gabar ka tirsan xisbi madax bannaan ama xisbi yaroo la yidhaahdo central alliance oo nick senaphon group hore ugu jiri jirtay xisbigaas kursigaas laftiisa aad baa loo eegaya laakiin ma ahayn mid u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda wuxuu ahaa mid u dhexeeya gabar xisbi yar ka tirsan iyo dowladda dowladduna runtii way ku guul daraystay kaas xataa inay hesho oo waa laga qaaday oo gabadhii hore u haysatay shaarki magaceeda la yidhaahdo ayaa dib usoo ceshatay kursigaas iyadoo weliba si fiican u guuleysatay marka markaan eegno natiijooyinka nooca u dhacay oo dowladdii sbaysigii waddanka maamulayay uu ku guul daraystay ma waxay ka dhigan tahay siyaasadihii la gadayee shacabka laga gadayey yaa si u kala gadmay oo dowladda ay ku foorsatay maye horta waxay ku xiran tahay qolo walba doodooda markaad dhegaysatay waxbay ku doodayeen dowladdu intaan doorashada la qaban waxay ku doodaysay oo ay aada u rajaynayeen in kuraastaas labadaas kursiyo longman iyo braden mid ka mid a ay qaataan haddii ay qaadan lahaayeen waxay dhihi lahaayeen siyaasadaha iyagay dadku raacsan yihiin nidaamka iyo boolisiyada aan soo dejinay raacsan yihiin laybarka may rabaan biil shorton wuu guul daraystay adugu dood noocaasa ayay rabeen inay wadaan inta doorashada laga gaarayo xisbiga laybarkuse isagu wuxuu lahaa mar walba oo aada uga soo horjeeda dadka u sheegayey waxaa loo yaqaana corporate tax card oo dowladdu ay soo rogtay miisaaniyadda u dambeeyey inkastoo weli aqalka sanadka aan la marin bay lahayd dadku ma ay rabaan waana ka soo horjeedaan in canshuur dhaaf ama canshuurta laga jaro shirkado waaweyn oo runtii xataa ay ka mid yihiin bangiyadoo kale bangiyada waad og tahayoo waxaa ku socda baaritaan aada u weyn oo maaragtay habdhaqankooda iyo macaamiisha siday ula dhaqmeen iyo sida ay lacagaha ku sameeyaan iyo lagu wadoo ballaaran marka dadku waxay ku doodayaan xisbiga laybarka bangiyada noocaasa iyo shirkadaha waaweyn oo aan u baahnayn oo awalba balaayiin dollar sameynayay oo maaragtay qaladaad badan ku kacay in haddana balaayiin dollar dowladdu ay ugu darto canshuur jarid ay u samayso waa khalad bay ku doodayeen mideeda kale dowladdu iyadu waxay ku doodaysay oo hadda natiijada xataa markay soo baxda ay leedahay ma dhicin muddo boqol sanaa in doorasho gaar oo tanoo kala by election waxaa la yidhaahdo in dowladda markaas xukunka haysa ay xisbi mucaarada kala wareegto marka iyadu waxay leedahay taariikhdaaba naga soo horjeeda oo hore uma dhicin marka haddana hadday dhici lahaydna dabcan way ku faani lahayn lakiin hadda maadaama aysan dhicin oo kuraasta laga qaatay waxay leeyihin dee awalba taariikhda naga soo horjeeda boqol sano weligeed dowlad fadhida xukunka haysa kursi special election ama by election kagamay qaadin maxaa la yihahdaa mucaaradka marka hadda waxaad moodaa in bill shorton iyo hogaankiisa laybarku inay ku badbaadeen doorashadan dowladdii in cadaadis iyada lagu saarayo in canshuur jaridan ay u sameynayso shirkadaha waaweyn laleeyahay dadkii ma ay rabaan oo hadda dowladdii iyo xisbiga liberaalku ay dib isugu noqdaan oo ka fakeraan marka laybarku dabcan aad bay u faanayaan oo aad bay maaragtay ugu qanceen doorashadan sidii la rabayse dowladda umay noqon gartay natiijadu haddaba maxay ooga dhigan tahay laybarka marka la fiiriyo hadday tahay hogaamiyaha bill shorton iyo hadday tahay xisbigaba dhanka kalena maxay tahay saamaynta haddaba doorashadan saa looga guulaystay isbahaysigii iyo hogaamiyahoodii malcom tambal maxay saamaynta ay ku keeni karta ay tahay isaga hogaamiyaha iyo sidoo kale isbahaysigaba horta dhanka laybarka bill shorton waa uu badbaaday wuxuu ka badbaaday in lagu qabsado hogaanka xisbigiisa taasaa ugu muhiimsanayd oo weliba aad waxaa loo saadaalinaya haddii labadaas kursi aan soo sheegay ama mid ka mida lagala wareegi lahaa laybarka hogaanka bill shorton khatar weyn bugalah in lagala wareegay u badnaan lahayd weliba ninka ku haysta antony albanisi khudbo uu jeediyey maalmo ka hor doorashada yaa waxaa laga dhadhansaday inuuba isu diyaarinayo in haddii taasi ay dhacdo inuu hogaanka ku qabsado bill shorton taasi hadda meesha way ka baxday bill shorton arrintan xukunka xisbiga si fiican bay u taageerayaan doorashaday isu diyaarinayaan dowladda waxay ku heleen janis ay ku weeraraan siyaasadaheeda iyagoo u adeegsanaya doorashooyinkan sababta ma aha oo keliya inay laybarku kuraastan ku guuleysteen longman iyo braden waxay ku guuleysteen tiro aada u fiican oo dhanka dowladda ama xisbiga liberaalka la tartamayay runtii tiro aada u fiican lagaga qaaday waxa ay dhahaan marjinka looga qaaday looga guuleystay aad buu u fiicnaa marka haddii waxay aaminsan yihiin guulahaas loo turjumo doorasho guud oo dhacda bill shorton prime minister buu noqon lahaa ama ama noqonaya haddii ay saas noqoto doorashada soo socota dhanka kale dowladda dabcan cadaadisku hadda iyo culays ku xusaaran yahay ra-iisul wasaaraha markiiba ra-isul wasaarihii hore tony abed ayaa idaacadaha ka hadlay isagoo dhaliilaya maaragta dowladda siyaasadaheeda meelo badan gaar ahaan midda hadda la eegayo waa arintaas corporate tax cardka oo maaragta canshuuraha looga jarayo shirkadaha waaweyn oo la leeyahay dowladdu waa inay tuurtaa taas oo ka takhalustaa laakiin siyaasiyiinta iyo dowladdu waxay ku adkaysanaysaa sanadkaanu mar kale ku celinaynaa hadday noo martana waa sii wadaynaa oo doorashada dambena waa la gelaynaa balse waa la arki doonaa waxa dhaca asbuucyada iyo bilaha soo socda midda kale ugu muhiimsanse waxa weeye dad baa xataa waxay islahaayeen haddii dowladdu ay labadaas kursi ama mid ka mida qaadan lahayd iyo kaa weliba south australia ay qaadan lahayd xataa waxay keeni lahayd taasu in dowladdu ay soo dedejiso doorashada oo ay istiraahda maadaama momentum uu socdo oo dadkii ay inii heelan yihiin oo siyaasadihiina la taageersan yahay ka faa'iidaysto bilaha soo socdaba inuu ku dhawaaqi lahaa laakiin hadda guuldaradan dowladda ka u timid waxay keenaysaa in dowladdu ay sugto ilaa waqtiga sharcigan ay u leedahay doorashada inay ku dhawaaqdo oo ah ilaa may sanadka soo socda inay markaasi sugto si ay u habayso siyaasadaheeda maarata uga fiirsato gartay si kooban natiijadan haddaba saa dowladdu ay ugu hooseysay ee ay u suurtageli weyda waxay waday ma laga akhrisan karaa doorashooyinka guud ee nagu soo aadan wejiga ay yeelan karaan koleyba hadda marka la fiiriyo julaay baanu ku jirnaa ilaa may waa waqti badan gaar ahaan siyaasadaha wax kastaa dhici kara baarlamaanka waa lagu noqonayaa opinion bols ama cod aruurin baa la qaadi doonaa waa waqti dheer siyaasad ahaan lix bilood iyo ka badan laakiin haddii momentumku ama dabayshu hadda dhanka ay u socoto oo sida laga akhristay doorashadan u dambeysa ay saas kusii socoto waxaa dhici karta oo macquula doorashada guud marka la qabto markaasi xisbiga leyborku fursad weyn buu leeyahay inuu markaasi dowladdii isagu soo dhiso laakiin sidaan hore u sheegayba lix bilood waa waqti dheer markay noqoto siyaasadda wax kastaa isbedeli kara wax kastaa dhici kara laakiin dowladda cadaadis ballaaran baa hadda saaran
aada ayaad umahadsantahay xasan Well, Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.